wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda qatar charity ayaa guddoonsiye berley afartan mooto oo ah kuwa xamuulka ah ee qudaarta lagu qaado iyo afartan makiinad oo ah nuuca lagu finjilo genleyda iyo badarka kaleeto munaasabadda wareejinta agabkani ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda qatar charity beeraleyda iyo bulshada qeybeeda kala duwana waxaana ugu horeyna ka hadlay kana warbixiyey agabkani lagu wareejiyey beeraleyda injineer diiriya cabdi maxamed agaasimaha waaxda mishinada iyo teknolojiyadda beeraha ee wasaaradda beeraha iyo madax hay-adda qatar charity cabdifataax aadan macalina maanta brograamkan wuxuu ku saabsan yahay in beeraleyda soomaaliyeed oo isugu jiro dhalinyaro magaalada muqdisho beeraha greenhouseda kule iyo beeraley guud ahaan wadanka qeybo kala duwan jooga in lagu guddoonsiiyo ama xafladii guddoonsiinta qalab beero oo wasaaraddu ay ku taageertay hay-adda qatar jarity qalabkaas oo isugu jiro afartan makiinadood oo ah makiinadaha milin mashiinka loo yaqaano oo galeyda shiida soorta ka dhiga iyo afartan mootooyin mooto xamuulka ah runtii hay-ad ahaan farxad gaara noo tahay inaan runtii wasaaradda kala shaqeyno dadaalada xooga badan leh ay ugu jirto in lagu horumariyo isku filnaanshaha wax soo saarka beeraha ee dalka runtii wasiirku dhowr jeer aan wada hadalnay waxaa muuqataa in xog badanna uu ka hariyo waaqica beeraha soomaaliya dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa si gaar ah ugu dhiirigeliyey beeraleyda soomaaliyeed in ay isku tashtaan kaalintoodana ka qaataan kor u qaadista wax soo saarka dhaqaalaha dalka iyo la dagaalanka saboolnimada waxa uuna xusay in soomaaliya ay u baahan tahayba dhalinyaro fircoon oo la jaan qaadi karta isbeddelka dunida waxaasa qaybinaynaa afartan bajaaj oo xamuul ah oo iska rogi karta xataa ciid haddaad ku shubta waa rogi kartaa iska roga waa ima barbotan loo taabane waa qubaysaa khalaas iyo afartan matoor oo kuwa galeyda iyo haruurka iyo waxaasoo dhan way kuu shiidaysaa insha allahu tacaala marka intaasaanu maanta halkan u qabanay inaanu idinla dardaaranno idiin sheegno in dad badan oo soomaaliyeed oo u baahan oo runtii dhibaato u qaba intiinaana laydinka soo xulay intiinaana laydinka rabo inaad micno ku samaysaan nolosha bulshada wax kaga qabataan noloshiina wax kaga qabataan shaqo ku abuurtaan shaqo ku abuurtaan
wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sanadii ugu dambeysay waday dadaalo lagu horumarinayo dhanka beeraha